ogaanayaal waxaan leeyahay dadka reer somalilan anigu markaan siyaasadda soo galay shan iyo afarti jir baan ahaa maantana lixdankii baan habaabanaya jamaal bal jamaalna intaa ha gaarsiinina intuu inuu enerjiga hayo uu xoogga leeyahay uu maskaxda leeyahay isaguna insha allahu taala inaydu halkaa ay dhigteen aanaydu dhigin ma ilahay ka barya subxaana wa tacaala walaalayaal waxaan maanta walaalayaal soomaaliya halkay maraysa walaalayaal soomaaliya maanta maala meel fiican baanu soo dhignay walaalayaal shirkaa imanka aanu ka qabanay somalilan iyo soomaaliya si ay wada hadalnaan waxa weeye dariiqii aynu ku helaynay ixtiraafkeenna wada hadalladaasi waxay keenayaan walaalayaal inaynu qoladii walaalaheena soomaaliya ee aynu berigiina isku guursanay sharci darrada inaynu maanta si sharciga ku kala baxnaan doonina insha allahu tacaala somalilan waxaa ku socota walaalayaal dhibaato badan baa ku socota waa ogtiinoo soonaha shanaad ee soomaaliya ee etoobiya waxay nagaga soco dagaal la doonayo dadkeena in laga soo saaro soonaha shanaad oo laleeyahay daaqin bay u yimaadeen deegaan maaha waxaa loo baahan yahay in soonaha shanaad oo dhulkeenniya oo boqolkiiba lixdan dadkeenu degan yahay in siyaasaddii aynu ku dejin lahayna dowladda etoobiya loogu daraadini lahaa inaanay dadka halkaa degan aanay daaqan ku yihiin inay yihiin dad reer etoobiya ah in laga raaridaa loo baahanya walaalaya maanta walaala somalilan iyo soomaaliya siyaasado culculus baa ka socda waxaa jira dad soomaaliyeedoo oo weli wixii ay soomaali ku burburtay wada oo casaqi casabi qabiiliya wada oo gobodo sheeganayaa jira waa maqliseen maalin dhawata niman yidhi waxaan hay salaadiin iyo boqor oo ka hadliyey magaranaysaa xamar ka hadliyey oo lahaa waxaan leenahay somalilan sool iyo sanaag kaga baxdo waar sool iyo sanaag yaa leh maan danku wada lahayn ma cid baa leh waar sool iyo sanaag ma juubooyinkay moodayaan juubooyinka dadka masaakiinta ah ee laga xooga badan yahay inta qorya loo soo qaata laga samaysay dowlad goboleed sool iyo sanaag dadkii lahaa baa jooga dawladdii lahayd baa joogta maamulkii lahaa baa ka shaqaynaya waxaan leenahay nimankaa fidmada la tegey waa nimankay ka degi weyday soomaaliya nimankay soomaaliya ka degi weyday ee reerreer iskuu diray ee labaatankaa sane juucaanka iyo gaasha ku bilaabay ayaa waxay maanta uga qaateen kabaha inay somalilan khalkhal geliyaan waa inaynu walaala arrimaha ka digtoonaa baan leeyahay walaalaya waxa weeye walaalaya somalilan iyo soomaaliya wadahadalladeeda wax meelahan laga sheeg sheega maaha cidi waxa weeye waxaa leeye inaynu innagoo laba waddan oo siman ah aynu oogahayna kala guranno oynu xisaabtanno soddonkii sano oonu wixii layna gaarsiiye magdhowyayni doonanno weliba waxaan u diyaar u nahay inaanu iyagana maanta dawlad hagaasini kama jirto waxa weeye niman baa jira laba gobol ay lahaa inta meel soo dhigteen qasaya oo doonaysa inaa doonaya inaanay muqdisho degin inaanay juubbooyinku degin oo waxay iska dhigayaan inta dad si jaxaaskii intuu dadka qayna indhaha iska indhimeeda ka samaynayey ayay doonayaan inay qasaan soomaaliya innagana ina qasaan waxaanu jecelnahay inaan dawlad wanaagsan uga halkaa gacan ka geysanno in dhalato waxaanu jecelnahay inaanu laba waddan oo walaala ah oo isku soo gurmadaa oo sidaa maantaba inagoonayna ictiraafe ugu soo gurmane inoo yimaadaan